xukuumadda nairobi ayaa walaac xoogan ka muujisay maalgelin la-aanta uu wajahayo duulaanka ay shisheeyaha afrikaanta ah ku joogaan soomaaliya ee magaciisa loo soo gaabiyey ausom ra-iisul wasaare ku-xigeenka kenya ahna wasiirka arrimaha dibadda ee dowladdaasi ninka lagu magacaabo musaaliya mutafadi ayaa sheegay in duulaanka magaciisa loo soo gaabiyey ausom uu wajahayo caqabado dhaqaale ba-an iyadoo aan weli la helin maalgelintii ay waxa loogu yeero beesha caalamka uu ballanqaaday mas-uulkan kenyaanka ah ayaa sheegay in haddii taageerada dhaqaale ee howlgalkani ay yuusum la waayo ay taasi keeni karto in dagaalada lagula jiro ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu burburo ra-iisul wasaare ku-xigeenka kenya ayaa wargeyska dalay nation u xaqiijiyey in uu wadahadal u socdo kooxda filla soomaaliya iyo dowladaha isbahaysiga ay yuusom oo ay ku jiraan kenya etoobiya iyo weliba daneeyayaal kale kuwaas oo ka tashanaya sidii ciidamada afrikaanta looga saari lahaa dalkan soomaaliya mas-uulkan ayaa muujiyey in ay si weyn uga walaacsan yihiin bixitaanka ciidamada shisheeye ee soomaaliya maadaama ayuu yidhi tallaabadaasi ay horseedi karto in mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegaan soomaaliya islamarkaana awooddooda ay camiimi doonto guud ahaan geeska afrika dowladda kenya oo kumanaan askari ay ka joogaan qaybo ka mid ah gobolka jubbooyinka ayaa ugu dambeyn ugu baaqday beesha caalamka gaar ahaan maraykanka in ay dib u fiirsadaan go'aanadooda islamarkaana ay taageeraan si lacagaha lagu maalgeliyo ciidamadooda aysan u joogsan